الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا ما بعد باب من صلى خمسة أيين كترنا qofkii shan tukaday waxa uu yeelayo waxaa la gudbani wuxuu ahaa inuu laba sujuudu sahwi un la yimaado hadduu qofku shan tukado xabadda shanaad ama ragcadda shanaad uu sahwan u raaciyo iyo isagoo ilsilowsan sooma wada celinayo macnihiisu oo salaaddii may burin laakiin waxa la gudbani waxa weeyaan markuu salaaddii dhammeeyo ee uu xusuusto ta dheeraadka ah inuu la yimaado laba sujuudood oo sajdatay sahwiya ama ka horeeya tasliimta ama ka dambeeya labadaba waynu ku arkayna axaadiidta can cabdillaahi bni mascuudin qaala waxa uhi sallaa bina rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam hamsa shan ragcadood buu nebiguna tukiyey falama infatala markii uu salaadii ka baxay infatala bimacnaa insharafa can الsalaa salaaddii markuu ka gadoomay tawashwasha alqowmu baynahum way xanshashaqeen dadkii dhexdooda tawashwasha way xanshashaqeen ama afka isa saareenoo way shuqshuqleeyeen alqowmu qoladii uu nebigu tukiyey baynahum dhexdooda fa qaala nebigu waxau uhi maa sha'nukum arrinkiinu waa max qaaluu waxay dhahan yaa rasuula allah hal ziida fi salaa salaaddii miyaa la kordhiyey qaala laa waxba lama kordhin bu qaaluu waxay dhahan fa inaka qad sallayta khamsa shan baad tukatay fainfatala nebigu waa jeedsaday xagga qibladu u jeedsaday fasajada sajdatayni laba sujuudood buu la dhacay uma intii uu sujuuday kadibna sallama uu salaamo naqsaday uma qaala nebigu waxau uhi innamaa ana basharun anigu waxaan ahayoo keliya bani aadam ansaa kamaa tansawna waxaan waxu ilaawayaa sidaa idinku u ilowdaan oo kale marka hala yaabina ilowgayga ee xusuusiya buu ahaa xadiidkii hore marka xadiidku waxa uu faa'iideeyey qofku marka uu tiro dheeraada tukado in la baraarujinayo markuu u kacayo hadduu baraarugi waayo waa laga goosan haddii laga wada hadlo wakhtiga laga baxay salaadiina oo dee qofkii ilowsanaa ama mid shakisanaa ila dadka qaarkood baa shakii kara ka shakisanina wuu iska raaci karaa ee waxaad kaga hadhi kartaa un yaqiin qofkaan isaguna shakisan ee raacay marka la isweydiiyo kadib isweydiintaas salaaddii waxba ma yeelayso siyaadada sahwiga ku timina waxba ma yeelayso xalkuna waa sujuudda xadiidkanna wuxuu tilmaamay sujuuddu inay tahay bacda salaam asxaabtu haddii ay iyagu ku qanacsanaayeen ragcaddan inay ziyaado tahay sababta ay u raaceen ay salaadda uga buri weyda waxa weeye waxay islahaayeen salaadan sharci ahaan waa la kordhiyey oo shan bay noqoto cudurdaarkaasi haystay inaanaynan inagu haynin can mucaawiyata bni xudayj ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yowma maalin buu nebigu tukaday sallaa yowman maalin waa tukaday fasallama wuu salaamo naqsaday waqad baqiyat min asalaati rakca iyaday salaadii ka hadhay hal ragcad faadrakahu rajulu nin baa ka daba tegay intuu kacay kadib faqaala wuxuu uhi nasiita min asalaati rakca salaaddii waxaad ilowday hal ragcad farajaca nebigu wuu soo noqday fadakhala almasjida masaajkii oo uu ka baxay buu soo galay wa amara bilaalan wuxuu faray amar buu siiyo fa aqaama asalaa salaadii buuhi u aqiim fa sallaa linnaasi rakca dadkiibuu ragca tukiyey fa akhbartu bidaalika annaasa arrinkii dadkii baan u sheegay aan goobta joogin baadhi sidaasaa dhacday faqaaluu lahu waxay faqaaluu lii aniga waxay igu idhahdeen dadkii aan sii gaadhsiiyey atacrifu arajula ninka nebiga soo qabtay miyaad garanaysa qultu laa maya dusha kama garanaya buui ilaa an araahu inaan arka mooyaane fa mara bii wuu isoo maray ninkii mar dambe faqultu waxaan idhi haadaa huwa kaasi waa ninkii nebiga soo qabtee baraarujiyey faqaaluu waxay idhaahdeen haadaa dalxatu bnu cubaydillaah waa casharatu lmubashiriina biljanna buu ka mid yahay marka adigu un baan garanaynin oon asxaabta kala aqoonine dee nin kale waaba dalxe marka xadiidkanina waxa uu xusay inuu dalxe laftiisu rasuulka xusuusiyey sala allahu calayhi wasalam mar sahwiga ku dhacay nebiga uu nuqsaan ahaa oo salaadii oo dhiman ay ahayd markaa waxa uu taasi ku muujinaysaa sahwigu nebiga inuu marar doora ka dhacay intaasoo jeer baynu soo arkaynay marba qof xusuusiyeyba dulyadayn iyo halkan oo aynu arkayno oo maaragtay dalxa uu xusuusiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam sahwigu waa soo noqnooday waxaa kaloo xadiidka wuu inoo muujinayaa fasalku wakhtiga salaada laga sii maqnaa haddii uu gaaban yahay in salaaddii la binaynayo oo la isku daba qabanayo intii hore iyo inta laga tegay ee lagu kabayo haddii laakiin fasalku dheer yahay waxa ay noqonaysaa salaaddii in lasoo bilaabo inta laga sii maqnaa salaadda hadday dheer tahay waxaa daliilo ah nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaada ka baxaba uu iska dhaqaajin jiray dee in yaroo sii socduunbaa markaa u dhaxaysayba waxay nagu soo biirtay inuu nebigu faray bilaal inuu salaada aqiimo marka aqiimidaasina waa mid inagu cusub oo muujinaysa uun dee inaanay aqiimidii markaa waxba yeelaynin inta baaqiga loo aqiimay laakiin riwaayooyinka sida badan aqiimid ma laha ee waxay tilmaamayaan uun inuu nebigu wixii ka dhinnaa u kacay sujuudu sahwina la yimi taasaa raggu u badan yahay marka halkaa waxa aynu ku soo aragnay salaadii ziyaadadu ay ku timid iyo tii nuqsaantu ku timid xadiidkan u dambeeyey laftiisa uu sheegayo baabun idaa shaka fi thintayni waathalaath markuu qofku ku shakiyo laba iyo saddex man qaala ciddii tidhi buu u baab yahay yulqi shak shakiguu iska tuuraya oo waxa yaqiinta abuu raacaya tirada gaaban axaadiidta ay culimmadaasi daliishanayaan baynu arki can abi saciidin alkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau yidhi idaa shaka axadukum fii salaati midkiin marka uu shakiyo salaadiisa dhexdeeda falyulqi shaka shakiga ha iska tuuro walyabni cala alyaqiin yaqiintana ha raaco faida stayqana atamaam dhammaystirka markuu yaqiinu helo sajada sajdatayni laba sujuudood unbuu la imanaya fain kaanat salaatuhu taama salaadiisu haddii ay dhammaystirnayd marka horeba kaanat irakcatu naafila ragcaddani sunnay u noqon wasajdataani iyo labada sujuudoodba wuu shakiyey laakiin salaaduba way isaga dhammaystirayd markaa ragcaddan uu ku kabay iyo labada sujuudooduu kordhiyey waa sunne wain kaanat naaqisa haddii salaadu ay nuqsaan ahayd oo markan uu kabayay wax ka dhinaayeen kaanat irakcatu tamaaman lisalaati ragcadduu u kacay ee uu ku shaki baxayay salaadiisiibay u buuxinaysaa ila way dhinayde wa kaanat isajdataani labada sujuudoodna waxay noqonayaan murkimatay shaytaan shaydaanka ayay dullaynayaan labadaas sujuudood shaydaanku mana sujuudo ka sujuudana ma jecla waanu ka xanaaqaa halka laga qaniinay ee laga raacaydana irbadda uu ka qaatayna sujuudiid bay marka sujuuddii nebi aadam inuu u sujuudo uu diiday halkaasaa laga raacayoo sujuud la sujuudiyaaba silic baa ku dhaca idan markaa darxumadu halkaasay iyo dulligu ka raacaya marka xigmadda xadiidku waxa uu xusay ugu horraynba markuu qofku shakiyo dhinac u rajaxani aanu jirin waa inuu shakiga labada darafba ha sinaadeen wuxuu si dhaba u kala garan laayahay salaadu ma saddex baa mise waa afar dhinacna uma rajaxna saddexduu qaadanaya midkaa afraad buu la imanayaa xikmadduna waxa weeyaan inuu shakigu ina shaka yuzaal shakigii waxaa lagu suulinayaa yaqiin ashaku yuzaalu bilyaqiin laakina ashaka laa yuzaalu bilyaqiin laa yuzaalu lyaqiinu bishak shakigu yaqiin meesha kama saaro laakiin yaqiintaa shakiga meesha ka saara taasi waa qaacida aynu ka qaadannayoo tii waysada xaggeeda ku saabsanayd qofku markuu ku shakiyey miyay talow waysadii kaa jabta asal kol haddii u ahaa dee inuu weyse qabay asalkiisaasuu ku soconaya salaadda hadduu ku jirana kama baxaya ilaa wax yaqiina uu helo marka qaacidadaas qawaacidda shareecadda ka mida nusuusta asalka u ah ayaa uu ka mid yahay xadiidku xikmadda labadan sujuudoodna waa kaa nabigu xusay calayhi الsalaatu wasalaam can ibni cabaasin ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama samaa sajdatay sahw labada sujuudood ee marka la sahwiyo la sujuudo wuxuu nabigu ku magacaabay almurqimatayni kuwa samboodaynaya samboodayn arqama anfahu baa la idhaha waxa weeyaan waa sankiisaa boodhoobay macnaheedu wuu dulloobay dulli baa ku dhacay can caطaa ibni yasaarin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxu uhi idaa shaka axadukum fii salaati midkiin markuu isagoo salaada ku jiro shakiyo falaa yadri kam sallaa oo uu garan waayo qadaruu tukadayba alaaan aw arbaca asallaa alaaan aw arbacan wuxuu garan laaya ma afarba ma saddex falyusalli rakcatan ragcadaa tukado waliyasjud sajdatayn laba sujuudoodna hala yimaado taa macnaheedu waxa weeye qiintiibuu raacay cibaadooyinkuna waa wada nooca ah wuxuu garan waayey imise rabadaan baa kaa tegay ma shan mise saddex imise maalmood ma shan mise toban dee yaqiintunbuu qaadanaya oo tirada gaaban qaadan maayo ila imika wuu la imanayaae ha tirada gaaban buu ku xisaabtamaya ta dheer kuma xisaabtamayo marka ay tahay ficil uu sameeyey ficil ka tegay marka uu yahayna ta dheer buu ku xisaabtamaya oo dee yaqiinta ah shan iyo toban markuu kala garan waayo inay toban ka tegeen buu ku xisaabtamaya xadiidkan cagsigii u weeye oo imika maxaad la timid buu shaki uu ka taagan yahay intaa miyaad la timid mise intanaad la timid tan ramadaanta aynu tusaalaha usoo qaadanaynana cagsigeeda weeyo maxaa kaa tegay buu ku shakisan yahay tan maxaad la timid buu shakigu ah tanna maxaa kaa tegey waxaa kaa tegay shan ama toban dee shakigu siduu ku baxaya dee tobanka dee warku waa dhan yaha tobanka la kaalay waliyasjud sadatayni laba sujuudoodna hala yimaado wahuwa jaalisun qabla tasliim isagoo fadhiya sujuudaha lama taagaya iyagoo isagoo fadhiya unbu halkaa ka sujuudaya xadiidkanama halkaa wuxuu sheegay salaamo naqsigaasi labada sujuudood inay salaamo naqsiga ka horeeyaan fain kaanat rakcat haddii ragcaddani ay tahy allatii sallaa uu tukaday khaamisatan tu shanaad hadday tahy oo siyaado aanu ogeyn ay ku tahy shafacahaa bihaatayn waxa uu ku masaxayaa labadaa sujuudood ayaa dib ugu celinaysa dib bay isugu buuxinaysa wain kaanad raabicatan tu afraad haddii ay tahayna oo salaaddii ay buuxisay fasajdataani tarkiimun lishaydaan shaydaankay ka dulaynaysa markaa ragcaddii shanaad ayay labada sujuudood ku saameelayaan salaada ilaan faruur yaro dheeraatay eedoo soo baxsanayd markaa way ku simayaan isku simid weeye markay isku siman tahayna dee shaydaankii bay duleeyeen marka xikmaddiiba axaadiidtan ay ka jawaabaysaa labada sujuudood sharcigu inoo faray inayn la nimaadno can caطaa ibni yasaar bi hada xadiidkanuu warinaya qaala wuxuu uhi ina الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaala idaa shaka axadukum fii salaatii fain istayqana hadduu yaqiin u hayo an qad sallaa ثalaaثa inuu saddex tukaday falyaqum ha istaago oo falyutima rakcatan ragcada ku dhammaystiro bisujuudiha maca sujuudiha isagoo dee sujuudihii ragcaddana la imanaya fayatashahadu mar uma yejlisu wuu fadhiisanaya markuu salaaddii dhammeeyo fayatashahadu wuu ataxiyaadsanayaa fa idaa faraqa markuu ka baxo ataxiyaadkii falam yabqa aanay hadhin ilaa an yusallima inuu assalaamu calaykum yidhaahdo mooye wax kale aanay u hadhin falyasjud sadatayni wahuwa jaalis laba sujuudood hala yimaado isagoo fadhiya uma liyusallim ha salaamo naqsado marka labadan xadiidba waxay isku raaceen in sujuudin sujuud saawigu ka horreynaya assalaamu calaykum iyadoo weliba salaadii nuqsaani ay ku jirto sidanaynu arkayno waa sababta ay u yidhaahdeen marka shakigaagu uu yahay nuqsaan ama nuqsaani salaada ku timaado wuu ka horeynayaa salaamo naqsiga sujuudu saawigu ay ka horeynayaan laakiin taasi mudarid maaha oo axaadiidta qaar baa tilmaamaya in la dambaysiin karo mararka qaarkood baabu man qaala culimada tiri buu u baab yahay yutimu waxa uu ku dhammaystirayaa calaa akbari danni malihiisa ka u weyn maluhu xaguu weyn yahay ma xagga dhinaanshaha mise xagga dhammaystirka kaasuu raacaya can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi idaa ina axadakum midkiin idaa qaama yusalli midkiin marka uu istaaga isaga oo doonaya inuu tukado jaa'ahu shayطaanu shaydaankaa u imanaya gaalqabahaas falabasa calayhi markaasuu iskaga dhex daraya talbiisku waa tashkiik iyuu gelinayaa iyo salaaddii inuu khilaad kaga sameeyo xataa laa yadriya jeer oonu garaninba kam sallaa inta uu tukaday marka waxaa xadiidku inoo faa'iideeyey dareenka noocanihi ee lagu soo biiray qofkiiyo maskaxdiisa uu raadaynaya inuu shaydaan ka yimi ayuu nebigu xusay fa idaa wajada axadukum daalika midkiin markuu arrintaa helo falyasjud sajdatayni wahuwa jaalis laba sujuudood hala yimaado isagoo fadhiya marka xadiidku ma odhanin ha dhammaystiro wixii markaa uu dareemay inuu dhiman yahay markaa wuxuu sheekhu ku fasiray malahaaga inta badan baa waxay u badan tahay inay salaadu kuu dhan tahay ee dareen baa ku yaro galay markaa maadaam akbaru dannik aw akharu dannik malahaaga intiisa badani waa dhammaystiranta waa dhammaystirtay ay u badan tahay sujuudun la kaalay culimada qayb baa sidaa ku tegey qaarna waxay leeyihin kol hadduu shakiyeyba masiyaada mise waa nuqsaan dhinacaa ha raaco iyadoo kollay dee masale usuuliga iskuulka iyo markaa arrinta la xidhiidha markay ka warramayaan shakiga iyo daniga ay leeyihin shakiguna waa istiwaa darafayn labadii daraf oo siman daniguna waxa weeye inuu dhinac ku rajaxan yahay abi hureyre waxau leeyahy xadiidkan zaada wahuwa jaalisun qabla tasliim intaanu salaamo naqsan bay riwaayadan sheegtay riwaayada kale biisnaadihi wa macnaahu falyasjud sajdatayni qabla an yusalima uma liyusalim marka xaaladii u shakigani uu ku dhacay iyo xaaladii nuqsaanta shakigiisa uu ahaa waxay u bateen riwaayaadkii in labada sujuudood ay ka horeynayaan salaamo naqsiga masaa'ilkii la xidhiidhay saawiga ayaa aynu ku jirnaa baabu man qaama min hintayni walam yatashahad waa qofkii oo laba ragcadood ka kacay intuu dhammeeyey macnaha aana taxiyaadsanina taxiyaadkii hore muxuu yeelayaa can cabdillaahi bni buxaynata annahu qaala sallaa lana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ragcatayn nebigu laba ragcadood buuna tukiyey uma qaama falam yajlis intuu kacay baanu ataxiyaadkii dhexe u fadhiisan faqaama annaasu macahu dadkiina way raaceen falamaa qadaa salaatahu markuu salaadiisii dhammeeyey wantadarna tasliima ee annaguna aanu sugnay assalaamu calaykum tii kabbara fasajada sajdatayn allaahu akbar intuu yidhi ayuu labadii sujuudood la yimi ma salaamo naqsanin wahuwa jaalisun isagoo fadhiya qabla tasliim intaanu salaamo naqsanin ka hor uma sallama markaasuu salaamo naqsaday marka tan lafteedu waa dhinaansho uun ile salaaddii ataxiyaad baa ka maqan sunnaba ha ahaado xadiidku markaa wuxuu inoo faadiyey marka salaaddii dhinaansho tahay in laga horraysiinayo labadii sujuudood inay ka horreynayaan tasliimka waxaa kaloo muujinaya ataxiyaadka hore inuu sunno yahay waayo hadduu faral yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la iman lahaa ee kama tageen siduu kolkii horeba ragcadihii hore ragcadihii ka dhinaa ula imanayay waxaa markaa kale oo xadiidku uu faa'iideynaya ataxiyaadka hore marka uu ka kaco imaamku inaan subxaana allahi la odhanayn abi saciid alkhudri oo dadka ku diiday baynu arki doonaa subxaana allahi lama odhanayo iyo fadhiiso toona qofkuna hadduu fadhiistuu ataxiyaadka iska akhriyo waa qalad qalad buu ku dhacayaa laga yaaba inay salaadu kaga burto culimada qaarkoodba say qabaan imaamkii kamanu goosan kumanu dayan inuu ka goostaa sharci maaha inuu ku daydaabaa sharci ahayd uu raaco can ibni buxaynata bimacnaahu wa isnaadihi xadiidkii hore macnihiisii iyo sanadkiisiibuu ku warinaya wazaada wuxuu kordhiyey wa kaana minaa waxaa naga mid ahaa dadka iyagii nebiga la tukanayay almutashahidu fii qiyaami mid ataxiyaadka sarajoogga ku akhriyay oo isyidhi malaha xaggana loo guuray ilaan isbeddelkan ku imanaya tashriica iyo sharci dejinta iyo masaa'ilka iyo cibaadooyinka isqancin baa ka soo dhex baxaysa innagu waxaynu dee ku ogna un ataxiyaadka fadhiga laakiin sidan asxaabtu ay u leeyihiin miyaa salaaddii la kordhiyey ayaa waxaa laga laga yaabaa inay qaar u qaateen in la isla in ataxyaadkii uu guuray sala jooga ayay u qaateen islaani waxa la soomaalida waxay dhahaan islaaniyo odaygeediio isku kacsanaa ayaa odaygii xayraankiibuu salaadii tukaday oo ataxyaadkiibuu sala joogga ku akriyay way u cadhaysan tahay oo u sheegi kari mayso manay ka aamusinoo waxay tidhi naahuu nooyinoo wixii lala fadhiisan jiray waa tan la isla sara taagee maxaa lala fadhiisan bay tii ataxiyaadkay ujeeda intii fadhiga lagu akriyi jiray baaba laisla taagayay tii maanta markaa maxaa lala fadhiisan markaa lama daliishan karo qoladan dee ataxiyaadka sara joogga ku akriyay isqancin iyagaabay ahayd nebiguna ma shaabadaynin calayhi salaatu wasalaam marka fadhigiina laguma akriyaya sarajoogiina ataxiyaadka laguma akriyaya sarajoogga waxa lagu akriya waa faatixadii qaala abu daawuud waxau yihi wakadalika sidaasoo kalunbuu sajadahumaa ibnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayrna isagoo nebiga kaga dayanaya sidaasoo kalunbuu usujuuday markuu ataxiyaadka ka tegey qaama min tintayni laba ragcadood buu ka kacay qabla tasliim labada assalaamu calaykum tasliimka ka hor buu sujuuday markaa sajadahumaa wuu sujuuday ibnu zubayr qabla tasliimi buu sujuuday qaama min tintayni labuu ka kacay laba ragcadood buu ka kacay markuu sujuudayna qabla tasliim buu sujuuday wa huwa qowlu zuhri baabu man nasiya an yatashahada wa huwa jaalis qofka ilaaway inuu ataxiyaadsado isagoo weli fadhiya isaga oo weli fadhiya macnaheedu waxa weeye nisyaankii uu ilaaway ataxiyaadkan waxa uu isdabaqabateey oo wuxuu xusuustay isagoo weli fadhiya oo aan kicin baabu man nasiya qofkii ilaawey weeye an yatashahada ina uu ataxiyaadsadaa buu ilaawey wa huwa jaalisun isagoo fadhiya ayuu ilaawey waaya bal hadda xadiidkaa fasiri marka isaga oo fadhiya wahuwa yatashaha wahuwa jaalis isaga oo fadhiya hadduu ilaaway dee maxaa jira bal xadiidka warta u fiirsa can lmugiirati bni shucbata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi idaa qaama alimaamu fi rakcatayn marka uu imaamku kaco laba ragcadood intuu tukado ataxiyaadkiibuu ka kacay fain dakara hadduu xusuusto qabla an yastawiya intaanu istaagin qaa'iman isagoo sara jooga falyajlis ha fadhiisto fain istawaa qaa'iman hadduu tooso isagoo istaagayna falaa yejlis yuu fadhiisanin wayasjud walyasjud ha sujuudo sajdatay sahwi labadii sujuudood ee sahwiga qofku u ilaaway atixiyaad laakiin markuu sii kacayay ayuu xusuustay waxaa la eegayaa dhinacuu u dhow yahay dhinaca u dhow yahay hadduu kor u dhow yahayna horuu ka sii soconaya ataxiyaadkii kuma noqonayo hadduu u dhow yahay xagga fadhigana hoos buu u noqonayaa oo ataxiyaadkii buu la imanaya waa masaladii fuqahaduba ay xusi jireen in badan marka labadaas wuu ilaaway isagii oo fadhiya waanu xusuustay isagii oo dee fadhiya ama sarajoog ha u dhowaado ama fadhi ha u dhowaado wuu xusuustay bacda nisyaanunbuu xusuustay wey markaa wuu ilaaway isaga oo fadhiya dee waanu xusuustay baa ku xigta markaa ha iska fadhiyo mar hadduu fadhi u dhowey wahuwa jaalisun waa markuu fadhiga u dhowey haddii uu nasiya wadakar waxa uu xusuustay watadakara bacda alqiyaam dee markaana falaa yejlis xadiidkaa kala caddeeyey imaamkiibuu nebigu ku qayday calayhi salaatu wasalaam laakiin maamuumkiina waa la midoo da isagu raacaya oo imaamku hadduu dib u noqday iyo hadduu kor u kacay ma'muumku isagu ku raacaya waa marka uu qiimeyn wanaagsan leeyahay imaamkii hadduu laakiin intuu istaagay imaamku sarajooggii intuu galay buu albakayoo kolkaasuu ku noqday fadhigii dee mukhaalafuu sameeyey markaa salaadii lama noqonayaan ma'muumiintu imaamkii imaamkii u qaldamay oo isagoo faral galay buu sunno u noqday amarka nabigana khilaafay calayhi salaatu wasalaam dib loolama noqonayo marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay ninkii imaamkaabuu sheegay munfaridkiina waa la mid qofkii goonida u tukanayay haddaad gooni u tukanayso qiimeyn baad saaraysa ma fadhigaad u dhowda mise sara jooga dee intaanu qofku qaarka dambe qaadin waxay ku ku qaydaan fuqahadu xaddu raakic qofka rukuucsan heerkiisa qofka rukuucsan heerkiisa haddaanu gaadhin fadhiguu u dhow yahay qofka rukuucsan heerkiisa hadduu gaadhayna sarajooggu u dhow yahay halkaasaa laga qiyaasa marka wuu sii hinqaday waanu kala toos ila nebigu wuxuu wuxuu kuleeyahay istawaa qaa'iman wuu toosay oo saani buu isu taagay marka intaanu saani isu taagin uu dhexda sii socdo fadhiguu u dhow yaha noqdo qiimayntaa weeye marka goorta la ogolaya inaad noqotona adiguna waad noqon imaamkana waad la noqon goorta aan la ogolayn adiguna ma noqonaysid imaamkana lama noqonaysid markaa dee barashay u baahantay labadii sujuudoodna waa lala imanayaa can ziyaad bni cilaaqata qaala sallaa bina almugiiratu bnu shucba abi saciid baynu kolkii hore nidhaha mugiiratu bnu shucba u ahaa ayaanu tukiyey fa nahada fi rakcatayni laba ragcadood markuu tukaday ayuu kacay halkuu ataxyaadka uga fadhiisan lahaa qulnaa subxaana allah marka waxaanu nidhi subxaana allahi annagoo baraarujinayno odhanayna ataxyaadka u fadhiisaday ka dhiganta qaala subxaana allah isaguna subxaana allahi buu naga hor keenay macnaheedu waxa weeye idinku istaaga oo madaa horay buu sii socday falama atama salaatahu wasalama markuu salaadii dhammaystiruu salaamo naqsaday sajada sajdatay sahwi labadii sujuudooda sahwigu la yimi falama insarafa markuu ka baxay qaala wuxuu yihi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yasnacu kamaa sanactu nebigoo samaynayaan arkay sidaa aan sameeyey marka wixii uu sameeyey maan anna kaga dayanaya marka nahadadaas nahada fi rakcatayni waa inuu ha hinqadee dee xagga kore u dhowaaday ayaa lagu fasiraya qaala abu daawuud baa waxau ihi sulaymaan wa facala sacdu bnu abi waqaas imaam asxaabigaa jaliilka ahi wuxuu sameeyey midla maa facala almugiira sidan mugiiro kalu isna ataxyaadka ka kacoonu ku noqonin wa cimraan ibnu xusein baa isna ka kacay oon ku noqon wadaxaak ibnu qays baa isna sameeyey wa mucaawiyatu bnu abi sufyaan baa isaguna sidanoo kale sameeyey wa bnu cabaasin aftaa bidalik ibnu cabaasna wuxuu fatwooday ataxyaadka haddii laga kaca inaan lagu noqonayn wa cumar bnu cabdilcasiis madaxweynihii muslimiinta ee casrigiisaa sidaa sheegay qaala abu daawuud waxau ihi sheekh wa kaana fii man qaama min hintayn wahaada kaasi fii man qaama min hintayni dadkii ka kacay labada ragcadood intay ataxyaadkii ka tegay macnaha uma sajaduu dabeetana way sujuudeen bacda maa sallamuu intii ay salaamo naqsadeen kadib labadaas sujuudood bay la yimaadeen ataxiyaad waxay ka dambaysiiyeen labada sujuudoodna salaamo naqsiga marka sheekhanna wuu sii waday wuxuu ihi khabaru sacdin sacdu bnu abiqaas sidaa laga warinayaa waa saxiix khabaru cimraan ibni xusein rijaaluhu hiqaat waa lagu kalsoonaan karaa khabaru daxaak lam arahu anigu mabaan arag bu khabaru mucaawiyata daciif weeye futya ibnu cabaas xasan weeye wa futya cumar daciif weeye wuxuu dabagalay aqwaashan abi daawuud iyo aahaartan uu ishaaray ee badankooda asxaabtu ay leeyihin buu tatabucay albani kadibna labunbuu daciif ku xukumay ta mucaawiye ta cumare inta kale waxa uu leeyahy waa xasan iyo saxiix mar walba waxayna qancinayna ku xisaabtamaynaa daliilka nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam masaladaasina waa masalo aad ka shaki baxday kol haddii daliil sugan loo helay oo rasuulka ka soo arooray sala allahu calayhi wasalam idan markaa qofku ficilkii uu ka yimid halka uu marayo waa inuu fiirsado can thawbana can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku waxau yidhi likulli sahwin sajdataani sahwi kastaaba laba sujuudood buu leeyahy bacda maa yusallim marka uu salaamo naqsado qofka tukanaya sahwi walba laba sujuudood buu leeyahy saasuu ku caddeeyey marka waxay culimmadu isweydiiyaan sahwigaaga markaad adigu sahwido waad eedgoonida tahay waad la iman imaamkuna sahwigiisa wuu la iman adigu marka aada imaamka la tukanayso sahwigaagii maxaa laga yeelayaa mararka qaar buu iska kacaa qofku iyadoo imaamkii fadhiistay buu arkaa un mid fikiraya isagoo dadkiioo fadhiyo taagan ama dadkiioo istaagay buu qofku iska sii fadhiyaa way dhacdaa marka sahwigaaga miyaad laba sujuudood ula imanaysaa maya imaamka ayaa kaa xambaarayo innamaa jucila alimaamu liyutama bihi ayaa meesha taalla imaamka waxaa loogu talagalay si loogu daydo mukhaalafadan kol haddaanaad ogaadu samayn ee aanay ukas kaa ahayn yataxamal cank uu kaa qaadaya taasi waa qodob waxaa kaloo iyaduna jirta imaamku haddii uu sii sahwiyey oo adigu aada u timid isagoo sahw sahwi ku dhacay hortaa ayaad u timid oo waad ku xidhatay maxaa la yeelayaa markaana taa way isku khilaafaan oo qaarkood waxay leeyihiin dee eeg waa qofkii masbuuq ahaa wey masbuuq waa kii lagala horreeyey salaadda laba ragcadood ayaa lagaala horreeyey labadaasuu imaamku sahwi kusii dhacay adigu markii aad kasii baxaysay baad garatay oo laba sujuudood buu la yimi waa dareentay haddaba adiguna markaad dhammayso salaadaada labadii sujuudood miyaad la imanaysa adigoo u sujuudaya sahwigii imaamku uu ku dhacay daraaddeed mise waa maya ee sahwigan isagu u gaar ahaaye isaga le waaye oo isagu u gooniya adiguna taadii bilaa sahwiga ahayd saasay u badayn markan la yidhi imaamka ha lagu raaco ha lagu daydo dee waad intaad ku xidhantay waa kala goosateen oo waad ka dhaqaajisay iminka oo laba ragcadood oo ka dambeeyey oo taadii ku dhammaystiraysaad la timi sahwigiisii wuu dhammaaday marka waxba sahwigaas soo celi labadaas juwado soo celi maysa adiga kaama dhicin imaamkaad ku dayan lahaydna dee inta lagu dayanaya inta lala socday heda waa la kala tegay qowlkaasay u badan yihin haba yidhaahdaan qaarkood isna wuu sujuudayaa lisahwi limaam baabu insiraaf halkaa waxaa inoogu dhammaaday marka masaladaas nidaamu alqudwa nidaamka la ysu raaco salaada dhexdeeda iyo sujuudu sahwigu kolka uu yimaado oo u baahan runtii in aada looga fiirsado markay arrimuhu murgaan si uu qofku u xallin karo oo aan ugu dawakin iyaduu isla akhriyayo xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo fuqahadu siday u sharxeen fiqiga muqaarinka ah qofku weliba markuu bilowgaya waxaa u fiican fiqiga madhabiga inuu qolo un ka akhristo xanaabilada shaaficiyada miduun intood kutubtooda soo qaada axaadiidtanna qaad dabeetana eeg say u qodobeeyeen baabkaasi baabu sajdatay sahwi iyo say u qodobeeyeen mabaaxidkiisa kadibna adiladiina xadiidkan ka eego waad ku xisaabtami karaysaa markaa tafsiirkii sharax waafiya wey baabu insiraafi nisaai qabla arijaali min asalaa dumarkii oo dhaqaajiya masaajidka ka baxa ragga ka hor markii salaada laga baxay baabu insiraafi annisaa dumarkii oo taga oo ka taga min asalaati salaadii ay tukadeen xaggeeda ka taga oo ka gadooma qabla rijaali ragga ka hor oo marka ay isku daba tukanayaan laakiin dee markay kala wado iyo kala albaabiyin ikhtiyaar bay leeyihin sababtan dee ragga looga horraysiinaya ikhtilaadku si aanu iman weyey nabiguba calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa albaabka inaynu dumarka u daynaa fiican ee cabdilaahi bnu cumar uu iskaba daayay albaabkii weligiiba ka gelinba taa waxaa looga jeedaa ikhtilaadka mar walba waa in la ilaaliya albaabadaa koonfurta oo kale masaajidka laga soo galo qaybtiisaa bidix in dumarka loo daayaa fiicanoo isjiidhidan meesha cidhiidrigaa la isku jiidhayo ayaan fiicnayn oo adaabtiibay ka soo horjeedaa can ummi salamata qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ahaa idaa sallama marka uu salaamo naqsado makasa qaliilan in yar buu hakanayay in yar buu joogayay wa kaanuu waxay ahaayeen intan moxamed ibnu shihaab azuhri oo xadiidka warinaya ayaa ku daray wa kaanuu waxay ahaan asxaabtu yarawna kuwa u arka anna daalika fadhigaa uu nebigu yaro fadhiistay waxa uu daaranaa kayfamaa yanfud kaymaa yanfuda si ay u tagaan annisaa'u dumarku qabla rijaali ragga sababta uu u yaro hakaday nebigu ee markiiba u kici waayey waxay ahayd raggu yay kicin inta dumarku tegayaan saxiixun bukhaari baa wariyey laakinahu jacala qowlah wa kaanuu yarawna intaa wuxuu ka dhigay mudrajan min qowli الzuhri mudrajun min qowli الzuhri qowlka zuhri oo hadal zuhri uu leeyahay wey oo ku iftiiminaya masalada laakiin intaas saasuu sheekhu xisaabiye waana sidaas saxdaa weeye oo uu ku iftiiminaya macnaha arrintanina waa sida badan bay ahayd laakiin mararka qaarkood oo nebigu iska sii fadhihi jiray way jirtay calayhi salaatu wasalaam oo ama masalooyin uu sharxayo sida sahwigan ka dhacay oo kale ama uu qisas u warinayo oo u ujeedinayo khudbad iyo hadal ama uu iskala sheekaysan jirayba asxaabtiisa rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaada subax kadib oo gabayo iyo waxyaabo ka yaro qosliye la akhri jiray ama riyada ay arkeen buu weydiin jiray haddaanay iyagu riyo aragna isaga ayaa ta uu arkay u sheegi jiray oo u cabiri jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaynu uga jeednaa mar walba muu dhaqaajin jirin ee mararka qaarkood baa ay tani dhacaysa waxaa kaloo jiraysa dee gurigiisa u dhowaa rasuulka sala allahu calayh wasalam guryaha rasuulka waxa ay ku dhowaayeen masaajidka iyagoo dhinaca bariga ama bidixda ka xigay saa daraaddeed uu iskaga sunnaysan jiro sunnaha guriga ayuu la tegi jiray maadaama uu ku fadli badan yahay sunnuhu guriga baabun kayfa alinsiraafu min asalaa waa masaa'ilkii qubanaha ahaa ee cilmiga salaada la xidhiidhay salaada sideebaa looga dhaqaajinaya ama loo soo jeesanaya qiblada habka looga soo jeesanaya waa caynkii alinsiraaf min asalaa salaada marka laga baxo sidee loo soo jeesanaya can hulbi rajuli min طayb can abiihi أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه نبigu marka uu qiblada ka soo jeesanaya labada dhinacba uu ka soo jeesan jiray dhinacan midigta iyo dhinaca bidixda qibladii buu sii jeedaa markuu asxaabta ku soo jeesanaya xagga iyo xagga labadaba wuu iska rogayaa isagoo wejiga iyaga siinaya can cabdillaahi bni mascuudin qaala wuxuu uhi cabdillaahi laa yajcal axadukum midkiin yuu yeelin dad yahow nasiiban lishaydaani min salaati shaydaanka yuu qayb ka siinin salaadiisuu saamayn ku yeelanin shaydaanku an yansarifa wahuwa nasiibkaasina allaa yansarifa waa inaanu qofku ka soo jeesaninba ilaa can yamiinihi midigtiisa mooyaane dhinaca midigta oo keliya oo uu qofku ka soo jeedsadu dareenkaa qaado shaydaankaa u sheegay ee dareenkaasoo dareenka ayuu qaadanin qofka ila aqoontiisi baa gaabanaysa marka waxa weeyaan in la yidhaahdo dee jumladaas masterka mutashayadka ah ee ka soo baxaya ayaa u noqonaya khabar mubtadaha xasan macnaha midkiin yuu nasiib ka siinin iyo qayb shaydaanka salaadiisa wahuwa kaasina anlaa yansarifa ilaa can yamiin ama an yactaqida anlaa yansarifa ilaa can yamiini waa inuu aaminaa inaanu midigta mooye dhinaca kale iska soo rogi karina bidixda sidaa weeye oo inagu maalan markaad imika qiblada ujeedo saasoo kale usii jeedo qofku dee hadduu xaggaa iska soo rogo waa midigtii hadduu xaggan iska rogana waa bidixdii marka labaduba way bannaan yihiin waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaan arkay akara maa yansarif can shimaalih inta uu isa soo rogayo wuxuu u badnaa bidixda qaala cumaaratu raawihi ragga xadiidka warinaya mid ka mid a cumaaro la yidhaha wuxuu uhi ataytu lmadiinata bacdu markaan xadiidkan maqlay kadib baan madiinada rasuulka imi fara'aytu waxaan arkay manaazila annabiyi sala allahu calayhi wasalam xaafadaha nebiga oo can yasaarihi dhinaciisa bidixda ku beegan صaxiixu duuna qowli cumaara hadalkiisaasi صaxiix maaha ataytu uu yidhi marka isagaasaa isku yaro qanciyo wuxuu ihi sababta uu inta badan dhinaca bidix isaga soo rogaya waxay ahayd guryaha dhinaca ka xigayoo mararka qaarkood baa laga yaabaa intuu xaggaa inuu u baxa uun yaro fudaydsanayay waa aragti isagu lahaa wey baabu salaaةi الrajul التaطawc fii beyti baabu taطawuc fii beyti aw salaati الrajul ninka oo tukada atadawuca sunnihii ku tukada fii beytihi gurigiisa marka salaatii in dee master ahaan un loo tixgeliyo ayaa ay noqon doontaa tukashadii sallaa yusallii salaata qofka oo ku tukada sunnihii atadawuca fii beyti gurigiisa ku tukada xukunka ay leedahay iyo sharcigu inuu dhiiriyey oo halkaad masjidka ka iman lahayd mar hadduu gurigu masjidka u dhow yahay iskaga soo sunnayso marka dambena ku sunnayso waa qofka haddii aanu dee salaadii ka mashquulayn innaga mashquulkao iska badan daraaddeed waxa laga yaabaa qofku inta uu guriga tago hadduu halkan masaajidka ka tago oo guriga uu tago inuu salaadiiba ilaawoba sunnihii uu ku tukan lahaa marka hadday kalifaysa inaad ka tagtaba dee inay masaajidkaas kaga tukataabay noqon almuhim xadiidku wuxuu inagu dhiirigelinayaa axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam guryaha sunnaha in la siiyo can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi ijcaluu fii buyuutikum ijcaluu waxa ay yeeshaan min salaatikum ay bacda salaatikum salaadiinna barhkeed fii buyuutikum guryihiinna ku tukada walaa tattakhiduuha guryahana ha ka dhiganina qubuuran habaalo salaadaasina waa salaaddii sunnaha ahayd xadiidka dambaa sheegaya ila almaktuuba ilaa waa isfasiraysa axaadiid salaada faradka ah qof cudurdaar lunbaa loo ogolayay inuu guriga ku tukado tan kale faradkaa waa masjidka sunnihii markaa noocyadiisii kala duwanaa weeye sunnayaasha qaarkood oo jamac xataa mashruuc ku ah oo sida mael taraawiixda oo kale iyo salaadahaas xataa iyaga lafdigooda iyo salaatuleylkii iyo waa lala tegi karaa guriga laakiin sida kusuufkii iyo khusuufkii iyo ciidhihii iyo way ka soo hadhayaan iyagu tanoo kaleo mashruuc waxay ku yihiin nebigana kaga sugmeen calayhi salaatu wasalaam ciidda de xaafadaha lalama kala tegayn dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka iyo kuwaana iyagana lalama tegaynin xaafadaha waa salaadaha mashruuca ku ah jamaca shicaar weyn iyo muuqaal weyn baa la doonaya waa kuwaa kale wixii sharcigu uu sheegay inay jamac ku fiican yihin sunnaba ha ahaadee halkooda lala tegin can zayd ibni thaabit inan markaa horena waynu usoo sharaxnay qabriga inaan camal ka socon oo qof qofku qabriga inta uu ku jiro haba ku noolaado dadku qubuurtooda way ku noolyihinoo markaynu salaamayno way garanayaan nebigu waa kaa salligiisa markaynu ku sallino calayhi salaatu wasalaam salaamta inaga qaadaya laakiin haddana wax camali kama jiro oo qofka camalkiisi uu soo xidhmay oo u laabmay can zayd ibni thaabitin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulki ilaahay baa waxau ihi xadiidkan saxiixa ah salaatu lmari fii beyti qofka salaadiisa sunnaha ahee gurigiisa uu ku tukadaa afdalu way ka dheeraad leeday min salaatihi salaadiisa uu ku tukado fii masjidii haada masaajidkayga kan abuu nebigu waa masaajidkiisii almasjid اnabowi fi lmadiinati اlmunawara masaajidkiisaasoo uu tilmaamay salaada lagu tukadaa inay ka dheeraad leedahay maxay imise salaadood kun salaadood alfa salaa kun salaadood ood meel kale ku tukato waxa ka dheeraad leh salaada aad ku tukato masaajidkiisa sunnaha aada masaajidkayga ku tukata buu nebigu uhi waxaa ka fadli badan ka guriga ila almaktuuba ta faradkaa mooyaane marka sidaasiibaa dhiirigelin weyn baa halkaa ku jirta gurigu marka ilaahay lagu xusayo lagu cibaadaysanayo waa beytun macmuur guri camiran weeye oo dalka iyo dadka iyo waktiga intuba cibaadada ayay ku camirmaan kula noolaadaan oo sida cibaadada dadku ugu noolaado ayaa deegaanka ugu noolaadaa oo waxaynu soo marar badan aragtay iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa aad ka dhegaystay marka ramadaan tobanka dambe ay soo galaan maxaa la yidhi axya leyla wa ayqada ahla axya leyl habeenkuu noolaynaya waxaa lagu leeyahay habeenka laftiisii baa noolaanaya marka waktigii iyo deegaankii labadiiba waxa ay ku noo iyo dadka iyo dalka iyo waktiguba waxay ku nool yihiin cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala saa daraaddeed gurigii waa guri camiran buu noqonayaa iftiimayaa shaydaankii ka orin lahaabaa ka tegayaa aadaankii baa lagu wadayaa aqiimidii qur-aankii kariimka ahaa lianlaa yakuuna kalbeyt alkhariq si aanu kharaabadoo kale u noqonin baabu man sallaa ligayri اlqiblati uma calim masaa'ilkii si guud baababka khuseynaya salaada caam ahaan kanaa u dambeeya laba boqol iyo lix waxa uu leeyahay man sallaa qofkii tukaday ligayri اlqibla ilaa gayri اlqibla meel aan qibladii ahayn buu tukaday dabcan isagoo aanu kasaynay ismoosiisa uma calima baa kuu fasiraysa wuu ogaaday mar danbuu ogaaday meeshuu u tukaday inaanay qibladii ahayn salaadiisii hore ma ka kacba maya can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama waasxaabahu kaanuu rasuulkii asxaabtiisu waxay ahayn yusalluuna waxay u tukan jireen naxwa bayt lmaqdis bayt muqadasna waa la odhan karaa bayt lmaqdisna waa la odhan karaa labada luqaba way ku jiraan gurigaa nadiifta ah qiimaha badan meelaha muqadasaadka ka mida ayaa uu nebigu xaggiisa u tukanayay dhowr iyo toban bilood uma nazalat haadihi اlaaya aayaddan baa soo degtay ilaahay baa wuxuu uhi fawalli wajhaka shadra اlmasjid اlxaraam wejigaaga waxaad u jeedisaa jihada masjidka xaramka waxayumaa kuntum meel kasta oo joogtaan muslimiintiinu fawalluu wujuuhakum shadra wejiyadiina u jeediya jihada kacbada amarkaasaa yimi famara rajulu min bani salama nin qoladaasabaa wuxuu soo maray qolo tukanaya fanaadaahum wuu u dhawaaqay wa hum rukuucun iyaga oo rukuucsan fii salaati alfajri salaadii subax tukanaya naxwa bayt almaqdis xaggaa iyo qudus bay u tukanayaan asxaabta ilaa ana alqiblata laakina alqibla qibladiina qad xuwilat ila alkacba cafwan alaa ina alqibla wuxuu ku yidhi alaa hooyaayo dadkii buu yeedhaya tukanaya alaa ina alqiblata waardadiow qibladii qad xuwilat ila alkacba xagga xagga kacbadaa loo wareejiyey maratayn laba jeer buu dhawaaqay qibladii way isbedeshay xagga kacbadaa loo jeesanayaa famaaluu way leexdeen kamaa hum sidii ay ahaayeen rukuucun iyagoo rukuucsan ila alkacba famaaluu ila alkacbati kamaa hum rukuucun wahum rukuuc macnaha maaluu way leexdeen ila alkacba xaggii kacbadun bay isu rogeen kamaa hum sidii ay ahaayeen rukuucun wahum rukuucun iyagoo rukuucsan macnaheedu waxa weeye mumay baahaninba kumay simin inay toosaan laakiin bartii ay taagnaayeen bay amarka ku qaateen marka xadiidku sidaa baabkaba uu ku sheegay ugu horreynba wuxuu inoo tilmaamayaa qofku isaga oon ogeyn hadduu u tukado meelaan qibladii ahayn oo qibladii uu moodayo marka uu ogaado qiblada ayuunbuu u soo jeesanayaa halkii qibladu ay ahayd xagga kalena uu ka soo jeesanayaa salaadiisa inteedii horena ka kac maaha ee way u jirtaa salaada intii horena way u jirtaa wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay baa ka jawaabay oo nimanka yuhuudda iyo munaafiqiintiibaa nashuushad soo furay idaacadoodiibay tashuush ka fureen oo waxay idhaahdeen markii xaggan loo jeedsaday bay idhaha khalaas bal qaar badan ba xaggaa iyagoo u tukanaya qudus dhintay iyaga lafdigoodu intaasoo biloodba xaggaa u tukanayeen muslimkani salaadahoodii hore oo dhan lama aqbalin waswaaska markaasaa ilaahayna uu ihi iimaankiinnii alla ma dayacayo oo looga jeedo salaadii salaadii intii hore idiin tirsanayd way jirtaa intii aan la bedelin qiblada halkii a u tukanayseen marka iyaga ogaanshahoodii iyo aqoontoodii hore iyagoo ku soconaya ayay halkaa u tukadeen waase la bedelay dee ninkan intuu soo soconayeyba way bedelnayd qibladu ila isagoo dhexda ku soo jira ayay galeen iyagu salaada oo la nasakhay marka waktigan ay salaada xataa galeen meeshu qiblaba may hayn halkan qudustana iminka u jeedaan oo ninkani dee nebigiibuu la soo tukaday marka sheekhu halka uu ka faa'idaysanayaa waxa weye dee marshani markii hore qibla ahayd laakiin waktigay dadkani salaada tukanayn qibla may hayn waaba la nasakhayba oo inagii hore usoo marayna casarkii markii la nasakhay ay caawaba nasakhnayd buu ninkani salaadii subax qoladan halkii hore ku haysa ila meesha mobilena lama hayni mobilkan yara nagnagtaana lama haynin gaari degdegaana ma jirino warkanaa muddo soo soconayaba meesha dhowna maalin buu soo soconaya meelaha kalena biluu soconaya mushkiladaha waddanka ama ummadda haysatay qayb badan waxa ka ahaa isgaadhsiin xumada marka aada asqowdo ee meel kale aada u tukato hadduu qof kuu yimaado adigoo salaadii ku jira ama rukuucsan ama sujuudsan oo uu ku idhaahdo halkaa aada ujeeda nin guriga lahaa baa ku yimaad una martibaa lahayd meel baad gidaar baad madaxa saartay kale kadibna wuxuu ku idhaha halkaa maaha qibladii sheekow waa xagga dambe adigoo sujuudsan un daa yar soo kala wareeg bartaasunbaad ku haynaysaa macnaheedu waxaa la diidayaa haddaad gaab banayso dee gaabkii meel buu ku dhacayaa markaa haddaad imika dee kor usoo toostoo kale dee sujuuddii intii dambe xaggii baad ku tegsiisay hore marka halkan baad ku wareegaysa marka aqoontaa iyo dadaalkaasi asxaabtu lahayn ridwaanullaahi calayhim iyo fahamkaa qaaligaa muslinow run sheeg baa layi muslinowna uga qaade eh dadkana been laguma aqoono dadkan bowbowda iyo beentu ka daldalbayaan may ahayn saa daraaddeed baa nin keliya warkiisa la rumaystay ku laba jeer ugu celiyey ayaa ay rumaysteen waana laga yaababa inay warkiisa garanayeen marka imika qiblo la bedelayaa ma jiro oo arrinku wuu sugmay halka laakiinu sheekhu u daliishanayaa waxa weeye arrinta la xidhiidha inuu qofkii asqoobo ama qibladii uu garan waayo baabu tafriici abwaabi اljumuca baababkii jumcada iyo faracyadoodii kitaab ljumuca baa faracya loo samaynaya baabab fadliga jumcadu ay leedahay maalinkaa iyo habeenkaasi guud ahaanba iyo fadliga salaada jumcuhu ay leedahay saacatulijaabaha ku jira aad oo la isu jeclaysiiye in jumcada lala yimaado aad oo looga digay jumcada in la fududeeyo la fudaydsado macnahoo laga tago cudurdaarada qofkii jumcaha uga tegi karo oo iyadana lagu xusayo sharcigu kuu saamaxay dadka laga daaye laga dhaafay jumcada magaalooyinka kuweebaa jumcaha laga oogi karaa jumce iyo ciidi hadday isku beegmaan maxaa salaadaha jumcaha iyo subaxdiisaba lagu akhriyaa aadaabteebaa la ogol yahay jumcaha masaajidka waxa maxaanse la ogolayn halkuu istaagayaa khatiibku waa su-aalo noocaa u wada socdo haddaad diyaariso dee boqol ku dhowaanaya aada u tiro badan baabu fadli yowmi اljumucati wa laylati اljumuca maalinka jumco iyo habeenka jumco asalkoodaba fadligay leeyihin baa laguu sheegay lagama hadlayo salaada iyo khudbadda laakiin guud ahaanba labadaa ma labadaa caana maal ee isku ladhan ee wakhtiga ka mida fadligooda iyo inay dar hore ka calaf go-een oo yuhuuddiiyo nasaarada loo bandhigayo qolo waliba ila waa dib u socode dadkan maanta loo haysta inay horu socod yihiin weligood bay diin iyo dadnimaba waa dib u socod dabeetna intoo la jimcaha weyneeye bay dib u kaceen qola hal maalin bay dib u kacdoo sabtida ah sabtidu nooga dhig bay dhah ilaahu maalintaasaad nasatae inkaar qabayaal wey kuwa kalena axaduu noogu dib dhig bay dhaaheen ilaahay maalintaa noo sii riix labadiiba xagga dambay mareen can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam dee ilaahayna wax tacab oo soo gaadhay mma jiro walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaamin wamaa masanaa min luquub qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam khayru yowmin maalin waxa u fiican dalacat fiihi shamsu yowmu ljumuca maalin ay qoraxi soo baxdo maalinkaasa u fadli badan maalmaha usbuuca weeye maalmaha sanadkana dee carafuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxyaabuu ku fadli badan yahi fiihi khuliqa aadam maalinkan ba aadan la abuuray wa fiihi uhbita ama waa khusuusiyaad uu leeyahy ama fadligiisay qayb ka tahy labada waa la odhan karaa fiihi khuliqa aadam jumcaha aadam la abuuray wa fiihi uhbita maalinkan baa laga soo dejiyey xagga sare iyo jannada wa fiihi tiiba calayh maalinkan baa laga tooba aqbalay ilaa waa kii qur-aanku tilmaamay inuu aadan caasiye ilaahay wa fiihi maata maalinkan laftiisuu dhintay jumcuu dhintay nebi aadam lana abuuray iyaba oo cajaayib afartaasi aadam bay la xidhiidhaan wa fiihi taquumu saaca qiyaamaduna waxay kacaysaa maalinka maalin jumce jumcun baa tan la rogi wamaa min daabbatin ma jiro xayawaan dhulka dul tukubaya ilaa wahiya daabadaasi musiikhatun way dhegaysanaysaa yowma aljumuca maalinka jumce dhegtay laalaadinaysa musiikha oo siina iyo musiikha oo saada waa mustamica waa musqiyatun liuduniha dhegteeday laalaadinaysa maalin kastoo jumcaa min xiini tusbix marka ay waabariisato neef daabadaasi xataa tadluca ashamsu jeer ay qoraxdu soo baxayso shafaqan min asaaca iyada oo qiyaamaha ay ka baqayso iyada oo qiyaamada ay ka baqayso ila aljinna walins jinkiiyo insiga mooyaane labadaasi dhegna ma laalaadiyaan mana baqdaan way daboolan allah yidhi sanafruqu lakum ayuha haqalaan waa jinu laba culculus baa lagu tilmaamay wa fiihi saacatun baa ku jirta laa yusaadifuha aan waafaqaynin cabdun muslimun wa huwa yusalli addoon muslimoo tukanaya yas'alu llaha xaaja ilaahayna wax weydiisanaya ilaa acdaahu iyaaha ilaahay wuxuu siinayaa qofkaa masalada ah waxa uu weydiistay buu ilaahay siinaya fadligiisa waxaa ka mid a in maalin maalinkaa uu ku jiro saacad aan badnayn oo uu waafaqi karo u heli karo qofka muslimkaa la caabudaya waa qof muslima ilaahayna u tukanaya ilaahayna baryaya subxaana wa tacaala haddaanu muslim ahayn ma jiro haddii muslimkaasi aanu salaad iyo duco wadinna dee ilaahay wuu siin karaa oo lagama anfiyayo laakiin shardigan uu ku xidhay nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala kacbu kacbu bnu axbaar oo wakhtigii dambe islaamay wax ka yaqaanay kutubtii hore culimadii reer banu israa'iil ka mid ahaa taabici weeye waxau ihi daalika fii kulli sanatin yowmun maalin baa ku jira sanad walba faqultu waxaan idhi bu ihi abi hurayra yidhi bal fii kulli jumuca waar maya eh jumco kasta way ku jirtaa hanagu yaraynine sanadkiibay saacatulijaabu mid ku jirtaabu markaasuu hi maya waxaad tidhahdaa jumco walba qaala wuxuu ihi faqara'a kacbun itawraa tawraaddiisiibuu la soo kala baxayo markaasuu akhriyay faqaala sadaqa annabiyu sala allahu calayhi wasalam su waryaa war nebigu run buu sheegay sanad jowda wuu ka yar baaldheeraaday wuu ka yaro raagay markaasaa wuxu war nebigu run buu sheegay qaala abu hurayrata waxau ihi uma laqiitu cabdallaahi bna salaam asxaabigii cabdillaahi bnu salaame reer madiina oo culimadii reer banu israa'iil ka mid ah towraad yaqaana qur'aankana aada u yaqaana ayaan la kulmay buuhi abi hurayre faxadadtu waxaan u warramay bimajlisii maca kacbin inaan kacab la fadhiistay faqaala cabdullaahi bnu salaam baa igu yidhi qad calimtu waxaan ogahay aya saacatin hiya saacadda ay tahay saacatulijaabaha ku jirta jumcaha qaala abu hurayrata wuxuu ihi faqultu lahu waxaan ku idhi faakbirnii biha dee ii warranoo igu caawi faqaala cabdullaahi bnu salaam waxau ihi hiya aakhiru saaca saacadta u dambaysa weeye min yowmi ljumuca maalinka jumcaha qoraxdhaca ka hor faqultu waxaani kayfa hiya aakhiru saaca min yowmi ljumca oo siday u noqonaysaa maalinta jumcaha saacadda u dambaysa waqad qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam iyada oo uu nebigu yidhi laa yusaadifuhaa cabdun muslimun wa huwa yusalli qof muslimahoo tukanayaa ma soo waafaqo ilaa hadduu waafaqo isagoo ilaahay barya waa loo aqbalaa wa tilka saaca laa yusallaa fiiha saacaddaa bacda casrina lama tukado waa sidee faqaala cabdullaahi bnu salaam wuxuu yidhi alam yaqul rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu miyaanu odhanin man jalasa majlisan qofka meel fadhiista yantadiru salaa isagoo salaad sugaya fa huwa fii salaatin salaad buu ku jiraa xataa yusalliya jeeruu tukado ilaa uu salaadaa gaadhaya inta ka horraysuu salaad sugaya salaad buu ku jiraa qaala wuxuu ihi faqultu balaa waxaan ku ihi maya wuu yidhi qaala wuxuu ihi huwa wakhtigu daaka dee waa kaah marka taasina waxay muujinaysaa in la ogol yahay dooda iyo munaadarada iyo in wax la isweydiin karo markaanay si dadban oo qalloocan iyo anigu waa ikan iyo ana haahuna aanay arrintu ahayn waxaana lagu kala fuqi karaa xujadiiyo daliilka qofkana haddii loo sheego aqoon inuu ku qanco weeye intaas sidaa su-aalaha abi hureyre iyo cabdilaahi isdhaafsadeen ayaa muujinaya marka haddii qofku uu fadhiisto shantoo kale lixdana la adaamayo shantiiyo barhka lixdiiyo barhka la adaamayo saacad ka hor fadhiisto dee isagoo salaaddii sugaya masjidka marka la eego ta'wiilkan iyo tafsiirkan cabdilaahi waa inuu waafaqayo sidoo kale hadduu salaado qalla-a tukanayo dee iyana wuu ku beegmi karaa ile bacdalcasr waa la ogolaa faral iyo sunnaba wixii sabab laha in la qaleeyo can aws ibni aws qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ina min afdali ayaamikum ywma اljumuca maalmihiina kuwa u fadli badan waxaa ka mida jumcaha fiihi khuliqa aadam wa fiihi qubida aadam maalintaasaa la abuuray maalintaasaana nafta laga qaaday wa fiihi nafka suurta maalintaasaa la afuufaya wa fiihi sacqa maalintaasaa la wada suuxaya ilaa laba suurood baa jiro oo nafka midda hore waxa weeyaan midii dadka baraarujinaysa nafqatulfazac ee lagu argagaxayay iyo midda labaad oo ah tii lagu wada dhimanayay fa akiruu calaya waxaa badisaan dushayda min asalaati fiihi inaad jumcaha igu salidaan fa ina salaatakum macruudatun calay salaad salligiina waa la ii bandhigaya qaala wuxuu yihi qaaluu yaa rasuula allah asxaabtu waxayna rasuul allow wa kayfa tucradu salaatunaa calayk wasalliga iyaga aanu kugu sallinay sidee lagugu soo bandhigayaa waqad arimta adiga oo budoobay ama ciidoobay oo ciidda ku cuntay yaquuluuna waxay leeyihin asxaabtu ay u jeedaan baliita baali baad noqotay oo ciiddaa ku cuntay fa qaala markaa nebigu waxau ihi mafhuumkaa qalloocsamay isaga oo saxaya ina allaha caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaaye xarama cala laj cala alardi dhulka wuxuu ka mamnuucu u diiday ajsaada alambiyaa ambiyada jidhkooda inay cunto marka macnaheedu waxa weeye qabrigiisuu ku nool yahay nebigu jidhkiisuna waa sidiisii ilaahayna waa ilaaliyey oo intii kacbada la dumiyey ama dhagaxa lala cararay nebiga qabrigiisa cidina kalama bixin duulimaadyadii dhacayay iyo fitankii iyo balaayooyinkii muslimka dhexmacay dhex dhacayay halkaasaa ilahay uu ku ilaaliyey subxaana baabu lijaabati ayu saacati hiya fii ywmi اljumuca can jaabir bni cabdillaahi can rasuuli اllaahi anahu qaal jumcaha halkeebay kaga jirtaa saacatulijaabu ywmu اljumucati hinta casharata saaca yuriidu saaca labiyo toban saacadood wey iyoba waa cajaa'ib iminkana waa labiyo toban waa waktiga dhexdhexaadka ee muctadilka ah oo dee innagiyo xijaad waynu isku dhowna marka si koo five tan iyo tan bigbigla inkastoon berigaa laba hayninba haddana waxaad arkaysaa in wakhtiga nebigu siduu u xadiday calayhi salaatu wasalaam iyadoo lagu xisaabtamayo wakhtiga sidan imikaba labiyo tobanka loogu qaybiyo berigaana labiyo toban uu qaybsanaa iyadoo weliba aanay jirin cusuurtii dambe ee agabkii saacadaha laga dhigan jiray ee labiyo tobanka lagu tirin jiray ee beryihii dambe la gaadhay iyadoonu jirin buu nebigu saan usii sheegay waa min mucjizaati rasuuli sala allahu calayhi wasalam laa yuujadu muslimu yas'al allaha caza wajal shay-an ma jiro qof muslimahoo ilaahay wax weydiisanaya ilaa aataahu allahu caza wajal ilaahay baa siiya faltamisuuha ka raadiya aakhira saacati bacda alcasri casarka saacadda u dambaysa bal u fiirsoo kan isagu salaad shardi kama dhigin labiyo tobanka saacadood waa saacadda u dambaysa haddii maala wakhtigu imika uu isleeg yahay oo xaggana lixda ilaa lixda u yahay wakhtigu saacaddaa ugu dambaysa ayuunbay maqribka ka horraysuunbay tay in lala fadhiisto duco iyadoo weliba xadiidkani shardigii salaada ka hore uu soo dhigay aanu dhigin oo in fursadda laga faa'iidaysto wey wallahu aclam